Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya Al-shabaab iyo dadka deegaanka oo Saaka aroortii hore ka qarxay gobolka Hiiraan, kaasi oo u geystay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac. Dagaalka oo ahaa mid xooggan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada deegaanka ee macawisleyda loo yaqaan ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen Al-shabaab oo ku aaddan agagaarka deegaanka Beroyabal oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac, kaasi oo qaatay saacado xiriir ah waxaana la isku adeegsaday hubka culus. Sarkaal u hadlay macawisleyda ayaa ka warbixiyay dagaalkan wuxuuna shaaca ka qaaday inay ku beegsadeen kooxda Al-shabaab, isla markaana ay gaarsiiyeen khasaare xooggan. Ninkan ayaa sidoo kale sheegay in dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen ilaa toddoba xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa ururka Al-shabaab oo goobta ku sugnaa. Xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, mana jiro wax hadal ah oo dhankooda ka soo baxay dhinaca kooxda Al-shabaab oo ku aaddan weerarkaas dagaalka ku hareerayay. Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu jebiyay kooxda Al-shabaab, waana halka uu ka bilowday kacdoonka haatan ka socda inta badan gobollada dalka Soomaaliya. Si kastaba, weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu hakad galay howlgalka ka dhanka ah Al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.